بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى يا إخواني في الله وحين كل حجرني آه، شرح أحاديث إن تصيصا على وجوب اتباع السنة والمطلب الثالث آه، أين كل حجرني آه، casharkan waa casharka labiyo tobnaad khaasatan waxaynu sharaxaynay xadiidkii آه، man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun riwaayadiisa labaad ayaynu soo celinaynaa oo odhanaysa riwaayadda muslim man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun riwaayadda culummadu waxay tilmaameen inay aad iyo aad uga sii ballaaran tahay riwaayadda hore waayo waxaa soo gelaya bidcada kii bilaabay iyo kii ku dayday laakiin riwaayadda hore kii bilaabay bay ka hadlaysaa man axdatha soo dariyey laakiin riwaayaddan waxay ka hadlaysaa kii bilaabay iyo kii ku dayday ilaa qiyaami saaca camalkiisu inuu marduud yahay oo lagu radiyayo riwaayaddan marka culummadu markay sharaxayaan imaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa waxaa loo deliishanayaa mid kasta oo mucaanida oo dood la yimaada yaraada anigu ma bilaabin oo wax cusuma keenin ee waxaan dad horaa sameeyey waxaa leeyahay waad ku dayatay oo adna camalkii waad samaysay idan waa isku xukun nimankii shiicada ahaa oo mawliid ka bilaabay iyo ninka maanta samaynaya labadaba riwaayaddaana haysata oo waxaa leeyahay adigana waa samaysay fahuwa raddun camaluka waa marduud ayaa la odhanaya waxay yidhaahdeen marka culummadu markay xadiidkan ka hadlayaan oo waxa weeye ay sharaxayaan waxay la ta waxa wuxuu yahay xadiidkani waa shardun min shuruudi min shardaani labadii shardi min shardayni macnaha waa shardi ka mida labadii shardi ama labadii rukni oo camalka loo shardiyey in lagu aqbalo laba shardi baa jirta oo camal kasta laga rabo noocuu doona camalka ha noqdaayo labadaas shardi mid ka mid a haddii la waayo camalkaasi waa marduud baatil buu noqonaya waxa weeye alikhlaas alikhlaasu lilaah ilaahay darti inuu camalkaasi yahay wa mutaabacatu lirasuuli illahi sal ly salam ama kan kalena waxa weye inuu noqdo nebiga in lagu raacayo calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhaha alikhlaas walmutaabaca ayaa la yidhaahdaa sida uu caddeeyey fudayl ibnu ciyaad markuu sharaxayo fii qowlihi tacaala sida sheikh islaam ibnu taymiya majmuuc alfataawa kaga soo guurinayo fudayl ibnu ciyaad waxa uu yidhi markuu sharaxayo aayadda qur-aanka liyabluwakum ayukum axsanu camala ayuu waxa uu yidhi ayukum axsanu camala ay akhlasuhu wa aswabuhu macnaha hadda u fiirsa ilaahay ma oran ayukum aktharu camala camalka lagama eego kathrada iyo tiro badnaanta waxaa laga eegaa ikhlaaska iyo sawaabta wuxuu yidhi marka ay akhlasuhu wa aswabuhu isagaa sii fasiray oo wuxuu yidhi waalcamalu idaa kaana khaalisan ay khaalisan lilaah walam yakun sawaaban uunan raacin dariiqii nebiga laa yuqbal lama aqbalo wa idaa kaana sawaaban hadduu sunnihii nebiga ku sugan yahay walam yakun khaalisan uunan ilaahay dartiina ahayn lam yuqbal lama aqbalo xataa yakuuna khaalisan wa sawaaba markaasuu caddeeyo wuxuu yidhi waalkhaalisu an yakuuna lilaahi ay qofku camalkan samaynaya waa inuu ilaahay darti ka taha oo ilaahay darti ula jeedaa waasawaabu an yakuuna muwaafiqan lishariica waa inuu waafaqaa kitaabka iyo sunnaha camalka aad samaynaysa idan halkaa qaacidadaa waxaa inooga caddaatay camal kasta oo aad samaynaysid labadaa shardi haddaan laga helin camalkaaga waa baadil ha isku mashquulin noocuu doona ha noqdo labadaa shardi baa lagaa rabaa tusaale hadda nin baa salaad tukaday sidii nebiga calayhi salaatu salaam u tukaday buu u tukaday laakiin sidii munaafiqiintii weeye amaba nin joogaba hadda ha ka dhigin munaafiqiintii xilligii nebiga joogay cabdullaahi ibnu ubey ibnu salool iyo raggiisii nebiga ayay salaada ku xiranayeen oo nebigaa tujinayey salaadooduna baadil bay ahayd sababtu waxa weeye waxaa maqnaa ruknigii ahaa ikhlaas lilaah waxa weeye salaadooda iyo sadaqadooda iyo kulli waxay ahayd wamaa manacahum waatuu ilaahay yidhi an tuqbala sadaqaatuhum maxaa manciyey in laga aqbalo sadaqadii salaadii kulli lagama aqbalin sababtu waxa weeye waxay ahayd riyaa ilaah darti kama ahayn idan markaa camalku labadaa shardi buu u baahan yahay noocuu doona ha noqdo cibaada caqiida dacwa manhaj kulli wuxuu u baahan yahay labadaas shardi buu u baahan yahay inuu noqdo khaalisan lilaah haddana noqdo sawaaban ay muwaafiqan lisunnati nabiy sal alla ly slam waa ka hadli doonnaa seebuu camalku u waafaqaya sunnaha waynu arki doonnaa taa marka waa qaacida lainoo caddeeyey sidoo kale waxaa isna saa u sharaxa imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala marka uu sharaxayo aayadda fii suurati kahfi ugu dambaysa faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ayuu waxa uu leeyahay faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa macnaheedu waxa weeye camal saalixa ha sameeyo qofkii rajo ka qaba oo rajaynaya oo jecel oo quuldaraynaya oo aaminsan inuu ilaahay la kulmayo maalinta qiyaamaha haddaad aaminsan tahay inaa ilaahay la kulmaysid jannaad ka rabtaa inuu kaa raalli noqdaa rabtaa inuu ku naxariistaa rabtaa falyacmal camalan saalixa camal saalixa ha sameeyo markaasuu waxa uu caddeeye oo yidhi camalka saalixa ahi kabacdi markuu ku dara aad kale walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ee waxa uu yidhi ay shirkina banaanka ah ka maro markaasuu wuxuu yidhi wahaadaani ruknaani alcamal waa labada rukni ay fii qubuuli alcamal camalka lagu aqbalo leanno camalka lama aqbalo ilaa uu noqdo camal saalixa waalcamalu laa yakuunu saalixan ilaa an yakuuna khaalisan lilah wa muwaafiqan lishariica camalku saalix ma noqdo ilaa inuu noqdo khaalis lilaah ilaahay darti inuu noqdo haddana uu noqdo ilaahay darti markaa ula jeedid inuu haddana noqdo sawaaban ay waa inaad noqotaa mid ku raacay camalkan camalkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo aad nebi maxamed kaga dayanaysid calayhi salaatu wassalaam haddaadan kaga dayanaynin hadda waxba ku tari mayo ilaahayna kaa aqbali mayo marka calaa kulli xaal waxa weye riwaayaddaana waxay inoo caddaysay labadaa shardi oo muhiimka ah waa laba rukni oo cadiima oo waxa weeye loo shardi iyo rukni waa isku mid wa macnaha waa laba ama shardi dheh ama rukni dheh waa isla macnihii waa laba arrimood oon camalkii la aqbalaynin inaad la timaadid mooye marka camal kasta oo aad samaynaysid ilaahay dartii ha kaa noqdo oo waatuu ilaah yidhi ana akna shurakaaya can ishirki man camila camalan lays man camila camalan ashraka maciya fiihi kayri taragtuhu wa shirku xadiis qudsigu ilaahay ku caddeeyey oo nabigu inoo sheegay ilahay waxau yidhi anigu qofkii camal inta ii sameeya cid kale ila wadaajiya kaas khalaas taragtuhu wa shirku kama aqbalayo waaye nebiguna waa inoo caddeeyey man camila camalan laysa caleyhi amran fahuwa raddun marka camalku waa inuu khaalisan lilahi noqdaa alaa lilahi diin alkhaalis watuu allah lahaa waa inuu khaalisan lilahi noqdaa waana inuu noqdaa muwaafiqan lisunna sunnaha nebiga waa inuu waafaqaa labadaas ayaa muhiima kayfiyada iyo qaabku u waafaqayana waynu arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin